bismillahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahadle waxaan salaamayaa dhammaan daadihiyaasha idaacadda daljir ama idaacbahda saxaafadoo dhan ummadda soomaaliyeed meelay joogtoba ilaahay raxmad baanu ka sugaynaa ilaahu raxmadaada adigaanu kaa sugaynaa rabbiyow abaaraha ilaahu adaa naga saari karoo keenay intaas waa duco intaa haddaan ka tago maamulka sare oo soomaaliya u dhashay iyo kan puntland oo aan ku dhex jirno labadaba kelmadaan ujeedinaya haddaan ku horeeyo maamulka sare horey baan ula hadli jiray afar arrimood baan kala hadlaya farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa dastuurkii ummaddu dhigatay waxbaa laga qalloociyey baa la yidhi iyo toosiya oo tuxraan bixiya oo mid ummadda naxariis u leh oo ay ku socoto oo sharciyeysan ha noqdo labo waxaan doonaynaa in aada la heshiisaan mucaaradkiina oo gacmo furan kusoo dhoweysaan oo haddaydin ogolaadaan xilalka iyo maskabyada aada wax ka siisaan dalkuna sidaa ku dego xabadda iyo korrubshinka iyo qaraxa laga daayo saddex waxaan doonaynaa dalku lacag ma leh lacagtii dalka waa tagtay maanta waxaa lagu nool yahay kunkiibaa ka werigwerigle intii kale waa dhaqaaqday isagiina makiinadaa soo qufaayo ummaddii ku baaba'day lacag deg dega inaad dalka usoo samaysaan oo maqasheediile baanu doonaynaa maqasha markaan leeyahay maqal waxaa la yidhaahdaa waxa xooluu dhalaan iyo waxa dadku dhalo oo yaryar maqal waxaa la yidhaahdaa marka lacagta kumiga ama baysteynka caanteynka saddexda gambo bowladda sumuliga ama ama ama ama nushilinka shilinka shanta shilin tobanka shilin labaatanka shilin boqolka shilin waxa kale waa sixir barar iyo waxa isku yaalyaaloo shantii boqol iyo kontonka iyo waxaa tuur lacagtii waa inay halkeedii hore kusoo noqotaa deg degna loogu sameeyaa maamul goboleedada u yeerta ka tashada lacag damiin leh oo adag dalka haddaan lala soo gaadin dadku dalku degi maayo taasuna waa intaa waxaanu kaloo leenahay oo idin wa idin mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle arrimaha aanu idinkula talino iyo wixii aad damacsan tihiin oo ummaddu ku dhaqmi karto inaad deg deg ugu dhaqaaqdaan ayaanu doonaynaa lacagtaa ha lagu deg dego waxaa kaloo jira hubkii waddanka oo laan jiray oo dowladda istoorkeeda ku jiri jiray shacabkuu gacanta ugu jiraa shacabkiina waa isku baabi'iyey labadii reeroo isqabtaa waxay isla dhacayaan suu iyo tarantaseeta iyo baasuuke iyo b m iyo kaare iyo madaafiicda goobta isla dhacayaan ummaddiina sidaa ku baaba'day dowlad khayr qabta oo inoo daacada haddaynu helayno inoo ku yeera oo koronto iyo magned kaga qabata haddii aan sidaa la yeelin kuma dirirto laba dowladood dalay wadaagaan weeye oo shacab hubaysan iyo dowladdiis xukumi kari maayaane ogaada taasina waa intaa intaas baanu doonaynaa inaad noogu dhaqaaqdaan sharcigana in la ilaaliyo ummaddana in loo turo idinkaa nin la sugayo adna yaa sugin nin lagu seexdo ha seexan dowladda saro idinkaa laydin sugayaa maamul goboleedka aanu joogno layla puntland waxaan odhan lahaa anigu waxna ma mucaarado waxna ma caayo laakiin talaan soo jeediya war waa laydin xamanayaa baddii waxbaa ka soo buuxsamay baa laleeyahy sixir birirka lacagtaasu maraya lacagtii awalba tagtaya kunkii baa werwerile isagiina waxaa laleeyahay makiinado meel daran ku jira oo dad habaar qabaa haysto baa soo qufaayo oo saaka dalkii wuxuu marayaa lacagtiisa meel xun bay maraysaa ummaddiina waa jilicsan tahay waqti xunna waa kusoo beegmeen allah inoo sakhiro inoo qaboojiye war lacagta naga qabta oo sixir bararka naga qabta oo makiinadaha naga qabta oo maatada u tura oo ummadda makiinadaha haysataa haddayda idinku ku lug lahayn raadsoo naga qabta oo naga fariisiya oo naga xirxira goortii waxaasu sokocaan baa waxaa la yidhaha sariflayaasha war sariflayaashu waxuma hayaana makiinada arladii rogay makiinada arle sariflayaashu waxay iyagu beleeyaan hadba oo ka qayb qaataan markii ay is yidhaahdaan doolarkaa fiicanna doolarkay xeraystaan markay is yidhahdaan soomaaligaa fiicanna soomaaligay xeraystaan intaasay ku leeyihiin laakiin makiinada inay sameeyaan umalayn maayee ummadda makiinadaha kula jirta hulalka naga qabta oo sixir bararka naga qabta oo lacagta meeshii xukunkii hore aad kala wareegteen uu ku hayn jiray oo labada milyan iyo labada boqol ahayd nagaga celiya niman yow nagaga celiya dadkii dhibay wadanka eega tala isugu noqda waxaa la idinku xamanaya iyo guuxa dadweynu cirku maraya bad iyo beriba waxaad yeeshaan tala isugu noqda oo tala deg dega gaara inta la leeyahay wasiire noo magacaaba keer noo magacaaba keer noo magacaaba keer noo magacaaba mushaahar ma jiraa la leeyahy wasaaradii ma qaataan ciidamadii ma qaataan idinna waa bixinay baad leedihi hadi haddaad bixiseen ciddii idinka qaatay oo lunsatay ka daba taga hadday jirto ciddii idinka qaaday oo lunsatay dadkii ma hayee mana gaarina ka daba taga ogaadana ummadda aad wuxuu haysaan xilka idiin dhiibtay nin walbi waxa aad rabtaan buu rabaa oo nin walbi caruurtiinoo kaleu leeyahy oo nin walbi dhaqaalihiinoo kaleu rabaa oo nin walbi nolol buu rabaa ummadda wax laydinku dhiibay oo aad u haysaan tala isugu noqdo